wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa magaalada gabileeyey tababaro ku saabsan shuruucda canshuuraha iyo kastamyadaha uga daafurtay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda shaqaalaha ayaa la bari doonaa nidaamka canshuuraha iyo kastamada agaasimaha canshuuraha beriga wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed ismaaciil ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan tababarkan ujeedadiisu waxa weeye sidii aanu kor ugu qaadi lahayn aqoonta waayaaqnimada iyo xirfadda shaqaalaha ka howlgala gobolada kala duwan ee dalka ee cashuuraha iyo kastamada ujeedada waxa weeye qofku inuu fahmo darso yaqaano shuruucda uu fulinayo cashuurta waxay ku timaadaa sharci waxaa waajibiya sharci waxaanu fulinaynaa waa sharci fulinteedu waxay u baahan tahay inaad adigu fahansanaato si aad qofka cashuur bixiyahana aada u fahansiin karto taasi waxay kaaga baahan tahay in nidaamkii cashuurtii habraacii tacriifadii la isticmaalayay intaba aad taqaano si fahankaa kor loogu qaado aqoontaana loo dhiso wasaaradda horumarinta maaliyadda oo uu hogaaminayo wasiirku iyo maamulka sare waxaa ka go-an in aqoontiina iyo waayaaragnimadiina kor loo qaado tababarada noocani kuwa iminkuun ku joogsan doona maaha kuwaanu sii wadi doono haddaan nahay waaxda b f m-ka iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda oo uu taageerayo mashruuca banka horumarinta africa ee i s e g b mashruucaasi oo ujeedadiisu tahay in kor loo qaado guud ahaan habka iyo nidaamka dakhliga loo wado bilihii lasoo dhaafay wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa waday qorshe ay ku horumarinayso tayada shaqaalaha wasaaradda maaliyadda gaar ahaana shaqaalaha canshuuraha